nimanka leh ganacsatada oo lacagaha siiya lacagta aad siinayso waxaad is leedahay naftaada ku badbaadi naftaadii ma aad badbaadi naftaadii baa dishi sababtoo lacagtii waxaa lagu dilaya dhiig islaam baa lagu daadinaya maxay kula tahay intaad lacag siiso haddii meel suuqa qarax ay ku dhuftaan oo qarax lifta a ku dhibato waa lacagtaadi wax wax ku dishi waxaa soo haray dhiigii cabbaata dhiiggii islaamkaad wax ka daadisa marka adigu isuma jeedida shar baa ka shaqaynaysaa haddaad marka ganacsatadu ay baqayaan waxaad tihiin gruub gruub baqaarey waa gruub shidaalley waa gruub farmasiyaale iyo daawo ka shaqays waa gruub maxaanku idhaahdaa maydi iyo magacyada gada waa gruub electronig waa gruub gruub walba inta wada fadhiisataan lacagta aan diidna ku heshiiye haddaad lacagta aad bixisaan diiddaan dalku waa xoraysmaya haddaadse istiraahda naftaada ka badbaadiyo lacag ku bix argagixiso naftaadii iyo naftii muslimiintaba waa halaagtay adduunkan khaa'im baa tahay xoolahaagana alla barakaynmayo carruurtaaduna waa halaagsamaysaa waxa aad ka shaqaynaysaana waa ummadda dhibkeedii dhiigii cabbaanata weliba waxaan anugu aan rumaysnahay qofkii lagu ogaado inuusan meel kala marin dariiqa la marsiiyo argagixisada in la marsiiyo weliba waxaan jeclaan lahaa gobolka bari waa meelaha ugu daroon lacagta ay ka qaataanoo daacish waxay ku nooshabaa lacagta ay qaataan oo ay ka qaataan ay ganacsatada ka qaataan xoolaha ugu badanoo soomaaliyana laba meelood bayba yaallaanba waxay yaallaan boosaaso iyo xamar oo bakaaraha ah labada meelood bayna ka nool yihiin kuwa koofureedna waxay ku nool yihiin bakaaraha lacagtay ka qaataan ganacsatada joogta kuwa barina waxay ku nool yihiin boosaasa lacagtay ka qaataan lacagta joojiya ciddii lagu ogaada lacagtana waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa oo gobol ka jeclaan lahaa dariiqa inaad ku toogataan ganacsata weyn oo lacag baxshada inta ogaataan dishaan ama maxkamadaysaan oo ganacsata lacag lagu ogaaday waana la ogaan karaa wax weyn maaha taleefonadaa la baari karaa suu u baxshaa la baari karaa lacagtiisaa la ogaan karaa puntland hadda horumar badan baa ka jira wax badan lagu ogaan karo marka waxaan odhan lahaa war lacagta ka daayay argagixisada oo naftiinna iyo nafta walaalihi midna ha halaaginina waxa keliyahoo la rabaana waxa weye aad nabad ku heli kartaa ganacsigaaguna ku socon kartaa carruurtaaduna kuugu barakoobi kartaa sharafkaaguna ku iman karaa waa cadowgaa dalka inaad ka qayb qaata in wax laga qabto waxaa boosaasa dadka ay dheer tahay waxaa dhici kara nin inuu degan yahay guriga aabbihiis iyo awowgiisba deganaayeen isna inu carruurtiisa la degan tahay ma jiro soomaaliya kama jiro nin guriga aabbihii iyo awowgiis ku carruur dhaleen oo isaguna carruur ku dhalo boosaasay gaar uga jirtaa gobollada kaleo soomaaliya konton jeeraa laga qaxay nin waliba gurigiisa waa ka burburay keligaabaa nabcada alla ku siiyey nabcadaa waxaa rabtaa mid xunoo buurahan fadhiyo saqajaana inaad telefoon ku siiso oo aad garan weydo nabcada alla ku siiyey wallahi alla waa kaa qaadaya